codka haatan kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya ibraahim xasan daanduray iyo caashe ibraahim aadan
waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha lahaa hambalyada iyo heesaha ibraahim oo toddobaadkan dhambaalo fara badan ayaan haynaa oo dhegeystayaasha ay noo soo direen marka hana ka tegin waxaan dhegeystayaasha u haynaa heeso ay ka heli doonaan aad iyo aad mar walbaba galabta maba kusoo jirtaba waa gaar miya waa xulkii xulalka galabta halkan yaalla waa tahay in looba jooge dhegeystayaashuna markhaati bay ka noqon doonaan waa tahay bal heesta ugu horreysa intaanaan soo qaban ibraahim oo dhambaalka ugu horreeya iyuu naga soo gaaray dhambaalka ugu horreeya caasha waxa uu nooga yimid nimcaan jaamaca maxamed iyo shiine jaamaca maxamed cali aadan maxamed aamine aadan maxamed maxamed ciise maxamed ciise maxamed shiine cali maxamed maxamed cali caalin iyo siciid cali maxamed iyo yaasiin jaamac maxamed cabdi maxamed diriye sacad maxamed diriye iyo cabdirasaaq biriye jaamac dhammaan reer maxamed diriye waxaana ay jecel yihiin iyagoo kala jooga dunia dacladeeda inay tahniyad gaarsiiyaan cali axmed maxamed iyo waxay yidhahdeen rooda cabdulaahi jibriil oo meherkooda uu ka qabsoomay burco waxaana ay leeyihiin ducadu waa caashicuud waa meherkaasi ka dhacay magaalada burco gobolka togdheer maxaa ugu ducaynaysaa aqalgalkii loo aayo inuu ku xigo wiilay caano gabarya caanana lagu kala helo aamiin dhambaalka dhinacayga aan ku bilaabayan ibraahino waxa uu naga soo gaaray waa tahniyad dhalasho waxaa dadka ugu horreeya ee diraya ka mid a jamaal axmed cismaan oo wariyaasheenna ka mid ah maxamed cabdulqaadir nuure ayaa ku jira waxaa sidoo kale ku jira maxamuud maxamed carab ismaaciil cali cabdi taxte iyo yunis cabdi xasan cabdulqaadir maxamuud soofe axmed maxamed ammaan iyo adeer shariif nuure maxamuud iyo eedo farxiyo nuure maxamuud iyo eedo xabiibo nuure maxamuud iyo cabdulaahi cabdulqaadir nuure iyo sidoo kale cabdi kaafi cabdulqaadir nuure farxiyo cabdulqaadir nuure iyo dhammaan reer nuure maxamuud iyo reer maxamed afrax waxay taanid dhalasho u dirayaan cabdirasaaq sheekh xaadir iyo xaliimo sacdiyo oo ay gabadh ugu dhalatay dalka sweden taariikhdu markay ahayd laba iyo tobankii bishan aan ku jirnay sagaalaad ee sanadkan laba kun sideed iyo toban gabadhaasi waxaa loo bixiyey muntaasa cabdirasaaq sheekh xaadir waxaanay leeyihiin soo barbaaro noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo xaliimo xuseen cabdi iyo shukri yaasiin kilwi iyo raxme yaasiin kilwi iyo shacni shidane axmed iqra shidane axmed iyo kulmiye shidane axmed faadumo warsame kilwi iyo maryan sheekh cabdi leyla sheekh cabdi doctor ayaan cabdi muuse iyo cayni cabdiqaadir saalax iyo bakiin xuseen maxamuud faadumo xuseen maxamuud yaasiin xuseen maxamuud maryan sheekh ibraahim sharmaarke shidane axmed shidane axmed warsame iyo ugu dambaystaa sawde xuseen maxamuud waxaana ay dhammaantood jecel yihiin in ay taaniyad gaarsiiyaan cabdikaafi yaasiin kilwe iyo xaawa maxamed ciise oo wiil uu ugu dhashay gobolka nugaal degmada dungoroyo wiilkaasi oo loo bixiyey axmed kheyr waxaa kale oo ay jecel yihiin in ay taaniyataa la mida ay gaarsiiyaan cabdi ciise maxamed iyo xaaskiisa leyla oo wiil uu ugu dhashay gobolka hiiraan degmada buuloburte wiilkaasi oo loo bixiyey akram cabdi ciise iyagoo ugu dambaystana jecel inay taaniyataa la mida gaarsiiyaan liibaan shidane axmed iyo xaaskiisa shiine mukhtaar oo wiil ugu dhashay norway magaalada oslo waxaana wiilkaasi loo bixiyey maxamed liibaan shidane waxaana ay leeyihiin dhammaan wiilashaasi soo barbaara noqda kuwii dadkooda dalkooda iyo waalidkoodba anfaca aamiin ayaana nagu leenahay
inaana halka doorbiday ayay habeenadan aan daygayayan u dir jiray habeenadan mawlugu hadaaye qaymada jaleecad sida geel darloo horay sawkumaa dunanacayn aan daygayayan u dhib jiray habeenadan aan daygayayan u dhib jiray habeenadan mawluu hadaaye qaymada jaleecad sida geel darloo horay sawkumaa dunanacayn
waa tahay isagoo kuma danuuncin haddaan taas ka gudubno iyo axmed mooge dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa caashahay waxau naga soo gaaray dhambaalkan aan gacanta ku hayo maama xaliimo xaaji yebarow iyo aabe axmed faarax iyo caruurtooda oo kale ah nuurto xaaji yebarow iyo caruurteeda ditoresa caasho cali islaweyn iyo caruurteeda ditoresa luul cali islaweyn iyo wiilkeeda iyo dhammaan reer cali islaweyn dadkani waxay kala joogaan muqdisho london iyo meelo kale waxaanay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan arooska ay ku midoobeen boqoradda suways maxamed axmed iyo boqorka axmed ibraahim axmed arooskooda waxa uu ka dhacay magaalada muqdisho maalintii jimcaha ee bisha sebtembar ee aanu ku jirnan ay ahayd afar iyo tobanka ee sanadkan laba kun sideed iyo tobanka ducada waa daanda iyo aashucuud baa laleeyahy waata ibraahim horaan u sheeg waxaa yidhi ducadeenna waxbaa laga dhex arkay ilaa qofna meel cid lama soo aadee marka haddii la yidhi ducada waa caashacuud iyo daandurey bal ducee marka hore arooskaasi waxaan ugu ducaynayaa eebbe inuu kala siiyo ubad qayr qaba ah ayna bilaabaan nolol raaxo badan anigana amiinaan ku darayaa dhambaalkana waxaa uu naga soo gaaray caasha aabe sheekh maxamed ibraahim xuubey iyo hooyo xaliimo cabdulaahi xasan axmed sheekh xuubey iyo cali xaydar sheekh xuubey cabdulaahi sheekh xuubey iyo cabdi fataax sheekh xuubey abuukar sheekh xuubey liibaan sheekh xuubey adeero cumar xuubey ibraahim iyo carruurtiisa iyo macalin cusmaan xuubey iyo carruurtiisa iyo cabdiraxmaan saqiir macalin cusmaan adeer cabdi xuubey iyo carruurtiisa iyo eedooyin khaliijo xuubey iyo carruurteeda iyo raaxo xuubey iyo carruurteeda ismaaciil maxamed cabdulle iyo ugu dambaysta maxamed maxamed cali bulaale waxaana ay dadkaasi dhammaantood jecel yihiin inay taaniyada u diraan xasan nuur sheekh xuubey iyo zahre axmed macalin oo wiil uu ugu dhashay shabeellaha dhexe gaar ahaana degmada jowhar waxaana wiilkaasi loo bixiyey cubayd xasan waxaynay leeyihiin cubayd uu noqon kii soo barbaara kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa manfaca aamin ayaan leenahay anigana amiin ayaan raacinayaa tahniyadan waa dhalasho waxaana dadka diraya ugu horeysa safiya cumar warsame caasho xuseen warsame caashe maxamed daleel ayaa ku jirta waa laga buuxaa dhambaalkani muxudiin waa muxiyidiin cali xirsi iyo abshire maxamuud cali xasan xaashi diini cabdirasaaq yool iyo xamse sheekh aadan iyo cali siciid maxamuud iyo eedoon nuuro warsame geedi iyo habaryaare canab dhoomey iyo sidoo kale leyle xasan cadceed iyo khaliif cali macalin abti axmed cali xirsi iyo ayeeyo muno kaahiye iyo ugu dambeyntii baa la yidhi cabdi cabdulqaadir maxamuud iyo salaad maxamuud warsame iyo faadimo maxamuud warsame dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadan u dirayaan rooble cumar warsame iyo gacle sidiisa baa la yidhi astura muuse tahliil oo uu wiil ugu dhashay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug taariikhdu markay ahayd koob iyo tobankii bishan aan ku jirnay sagaalaad ee sanadkan laba kun sideed iyo tobanka cunugaasi yar bay yidhaahdeen waxaa loo bixiyey maxamed rooble cumar waa suge ducada waa dhinaciina baa layidhi inkastoo dhinac kale u jiheeyeen laakiin waa tahay ducada waxaa layidhi waa kooxda v o a ibraahim u duce waxaan leenahay wiilkaas allah ka dhigay kii soo weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca dhinacii heesaha waxaanu jilicaynaa heesaha dambe jacayl waa huq iyo ciil marna heerka noloshiyo waana hilinka loo maro heybta guushu leedahay haye naftaan kugu hadlayey adaa hawl yaraystee hee waan kuu haweynahay kuu horay nafteedee hee hadeertaada ila qab hobbo hobbo
waa tahay ibraahim heestii adaa dhameeyey dhegaystayaashana adaa u diray si ay u dhegaystaan yaa ku luuqaynaya heestan cabdirasaaq anshax codkiisii ku soo dhowaada ninka qaba haraadke adunku hamuun qaba qaba qabe ninka qaba haraadke adunku hamuun qaba qaba qabe ninka qaba haraadke adunku hamuun qaba qaba qabe ninka qaba haraadke adunku hamuun qaba qaba qabe hilmadka gaarashada gaarashada marna lama haleeyo marna lama haleeyo marna lama haleeyo marna lama haleeyo hilmadka gaarashada gaarashada marna lama haleeyo marna lama haleeyo marna lama haleeyo marna lama haleeyo habkii layle iyo qays waa la ii haleele habkii layle iyo qays waa la ii haleele haleele haleele amadayga berkiyo berkayga berkiyo halbulahaa jirko idin hadalbayga baxay ka baxay ka baxay hadalbayga baxay hadalbayga baxay ka baxay ka baxay hadalbayga baxay go-aan ku hawaynahay ku huray naftaydu waan ku hawaynahay ku huray naftaydu hobo hobo dhee hubo hibaaq dhee hareertaada ila qabo hobo hobo dhee hobo hobo dhee hobo hobo dhee hobo hobo dhee caashaqa waan ku hawaynahay ku huray naftaydu waan ku hawaynahay ku huray naftaydu hobo hobo dhee hobo hibaaq dhee hareertaada ila qabo hobo hobo dhee hobo hobo dhee hobo hobo dhee hobo hobo dhee caashaqa jacayl waa huqiyo ciil marna xeerka noloshiyo nolol nololee jacayl waa huqiyo ciil marna xeerka noloshiyo nolol nololee jacayl waa huqiyo ciil marna xeerka noloshiyo nolol nololee jacayl waa huqiyo ciil marna xeerka noloshiyo nolol nololee waana hilinka loo maro loo maro haybtaa guushu leedahay haybtaa guushu leedahay haybtaa guushu leedahay haybtaa guushu leedahay waana hilinka loo maro loo maro haybtaa guushu leedahay haybtaa guushu leedahay haybtaa guushu leedahay haybtaa guushu leedahay naftaan ku haneeyey adaa howl yarayste
waa tahay codka cabdirasaaq anshax intaas haddaanu ku dhaafnay heesta hobo hobo ibraahim hobo hobo af soomaaliga bay ku jirtaa mise waa luuqadaha hobo hobo asxaabul caashiqiinta yaqaano balaha waa waa afgarasho ay isla yaqaanaan dhallinyarada xilligan waa tahay eh, dhinaca dhambaalada haddaanu gudubno dhegaystayaasha inoo soo dirsadeen dhammaan shaqaalaha laanta afka soomaaliga ee v o a baa la yidhi waad salaamantihiin waanu idinka qaadnay mid lamidan aan u gudbinaynaa dhegaystayaashani marka xiga bay yidhahdeen ah, waxaanu kala nahay hooyo xabiibo axmed muumin iyo dhammaan reer axmed muumin aabe cabdi xaashi xaayow xaaskiisiiyo caruurtiisa adeer xasan xaashi xaayow wuxuu ku magac dheer yahay jilbaweyne xaaskiisiiyo caruurtiisa iyo eedo waa shamso xaashi xaayow iyo saygeeda iyo caruurteeda iyo eedo maryan xaashi xaayow saygeeda iyo caruurteeda iyo dhammaan ilmaha xaashi xaayow iyo guud ahaan bay yidhaahdeen reer xaayow maxamed iyo sidoo kale eedo farxiyo axmed sheekh iyo eedo wiilo cabdulaahi eedo daah maxamed janna gale iyo xabiibo cabdi xaashi saygeeda iyo caruurteeda iyo asxaab kaloo fara badan waxay dhammaantood iyagoo kala jooga soomaaliya maraykanka kenya iyo meelo kale ay tahniyad dhalasho u dirayaan lamaanaha iscalmade baa la yidhi oo kale ah cabdulaahi cabdi xaashi xaayow iyo marwadiisa kaafiya xaaji ganey oo ay gabari ugu dhalatay dalka sweden magaalada gothenburg waa toddobadii bishan sagaalaad ee sanadkan laba kun sideed iyo toban magaca waa daadiyayaasha barnaamijka magaciina markan ibraahim dhinaciina loo soo riixay gabadhan markaa ku dhalatay dalka sweden magac iyo gabar caashicuuda idin fadhida meeshan
hadday iga yeelayaanu magaca u bixiyo ay qaadanaya aniga waxaan u bixin lahaa faadumo waxaan filayaa waalidkeed inay ku dhegeysanayaan magacaas aad u bixisay laakiin waa magac fiican soo ibraahim faadumo faadumo zahra haddii ay magac kale ay ula baxayaanna waa isku lifaaqayaan waa la isku darayaa marka faadumo caashe iyo marka zaharadan ka reebaya faadumo dhinaca kalean u baneeyay inta kale inay ku darsadaan ama isagoo iyo dhan ay faadumo milyuun iyo baryahan weliba ibraahim oo magacyada waagi hore labo labaaba la isku raacin jiray hadda labo saddex afar shan intii la doonaa israacaysa saddex magac iyo afar magac oo kala duwan adoo laa magac kalena lagu dhahaa marka faadumaan u bixiyey inta kale ay ku darsanayaanna waalidka ayaan intaasi ku xushmaynayna haya caasha heestaan adiga le waay oof iyo xanuun iyo hadduu arami yahay ina Haye.
yahow jaceylkana irbad baad daweyn lahayd cirbad keliya waa ku fillaan lahayd antibiyootika intaas keliya ku fillaan lahayd istrobishino weliba balestrin taasaa ka xoog badana Aa, dhab lagu dhihi lahaa aad buu u qalajin lahaa markaa wuu daweyn lahaa meesha hafeefanaysoo dhan maya maya cirbad iyo antibiyootika iyo Ha, waxaan u malaynaha jecel inaysan waxba ka tari karin he, maxaa wax ka tara
hadle waaya taas laakiin antibiyootikada iyo cirbadahan maaragtay ibraahinow ee, qalajyaha loo isticmaalo iyagaa laba ah Haye.
marka mid waxaa jirta dhinaca jaceylka loo isticmaalan malaha way jirtaa laakiin waxaan ka warramay maya maya maya taas hore looma maqlin hee dadkii inaga horreeya laga maqlin mana la maqli doono annagaa maanta sheegayna adiga iyo dadnimada heestaan ku dhageedu yahay waxaa ku luqaynaysa fanaanada deeqa ciise balan wada dhegaysan
oofiyo xanuuniyo haddii uu arami yahay inayahow jacaylka hirbadbaadaweynley inayahow jacaylka hirbadbaadaweynley oofiyo xanuuniyo haddii uu arami yahay inayahow jacaylka hirbadbaadaweynley inayahow jacaylka irbad baa daweynay odhahiyo nasteexiyo haddii loo ergoon karo odayayntu gelileyd waaba loo arrimi lahaa waaba loo arrimi lahaa odhahiyo nasteexiyo haddii loo ergoon karo odayayntu gelilayd waaba loo arrimi lahaa waaba loo arrimi lahaa waxaan way ah aada lahayaa inayahow sidaan ahay malaha kuwasteeye adigiyo dadnimada waxaan way ah aada lahayaa inayahow sidaan ahay malaha kuwasteeye adigiyo dadnimada wuxuu waafagaystay oo nibtuu yeelay aadmiga sidaad uga xog laadahay ma aqoon la'aanba sidaad uga xog laadahay ma aqoon la'aanba wuxuu waafagaystay oo dhibtuu yeelay aadmiga sidaad uga xog laadahay ma aqoon la'aanba sidaad uga xog laadahay ma aqoon la'aanba kuga idhi taalkaya ma waxaan karaaye abwana culus baan araarkaaga doonaa araarkaaga doonaa kugu idhi taalkaya ma waxaan karaaye maab waana culus baan araarkaaga doonaa araarkaaga doonaa wasteeye adigii odanimada waxaan way ah aada lahayaa inayahow sidaan ahay malaha ku wasteeye adigii odanimada waxaan way ah aada lahayaa waa tahay codkii deeqaciisa iyo heestii adi iyo dadnimada ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada caasho dhambaalkan gacantayda haatan ku jira waxa uu naga soo gaaray maryan cali falaax odageeda iyo carruurtooda oo degan edmonton dalka canada maxamed cali falaax joy iyo xaaskiisa safiyo dhegey iyo carruurtooda oo degan magaalada toronto ee canada saciide cali falaax iyo odageeda iyo ilmahooda oo degan alexandria gobolka virginia ee dalkan maraykanka dhammaan reer aadan xaaji yebaro wish iyo dhammaan reer maxamed qoorey reer xaaji yebrow waxa ay jecel yihiin inay hambalyo iyo bogaadiba ay halkan ka gaarsiiyaan boqoradda suweys maxamed axmed iyo boqorka axmed ibraahim axmed oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho jimcihii bisha sebtembarna ay ahayd afar iyo tobanka ee sanadkan labada kun iyo sideed iyo tobanka ducaduna waxay leeyihiin daandurey iyo caashe cuud waaye caasha arooskaasu ducey tii hore aad ducaysay tanaan ducaynaya waa tahay arooskaasi ka dhacay magaalada muqdisho ibraahim waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhiga midkii baraka leh ubad khayr qabo iyagana barakaysan lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin dhambaalkan wuxuu noogu yimid hooyo xabiibo manuur iyo aabe xasan maxamed daa'uud xasan maxamed iyo mustaf xasan garowe iyo waxay yidhahdeen cabdi maxamed nuur iyo rashiid ronow jabiba iyo xasan maxamed nuur macalimu iyo maxamuud cusmaan iyo mukhtaar daahir dhure iyo faaduma xasan maxamed iyo maxamed janaay maxamed yarow xuseen maxamed ibraahim iyo kamaal cabdirasaaq gees dheere dhammaan dadkaasi waxay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka duniyada qaarkood waxaanay jecel yihiin inay taaniyad dhalasho gaarsiiyaan ciise xasan ibraahim iyo janaay cali nuur oo gabar ay ugu dhalatay gobolka baay gaar ahaan xaafadda wadajir laanteeda lixaad gabadhaasina waxaa loo baxshay bay yidhahdeen maryan ciise maryan ciise waxaan ku leenahay soo weynow oo noqo tii waalidkeed dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda waxaan soo qabanayaa dhambaal si qurux badan loo soo qoray assalaamu calaykum baa lagu soo bilaabay dhammaan bahda laanta afka soomaaliga ee v o a dabaalyiri waan idinka guddoonay gaar ahaan si gaara baana loo salaamaya waxaa laleeyahay ibraahim daandurey iyo caasha cuudna waanu salaamayna waa tahay waa idinka qaadnay marka xiga bay yidhaahdeen aan usoo daadegno danaheenna iyo warqadani waxay ku saabsan tahay waxaa lihi halkan waxaa tahaniyad aroos ka diraya dadka kale ah axmed cabdi shire wuxuu ku magac dheer yahay dalxiis yare salaad khaalid mire iyo khaliif macalin jaamac iyo khaalid mire faarax aabe mire faarax iyo hooyo racwi shire cabdiraxmaan iyo dhammaan reer mire faarax aadan faadumo shire waa faadumo shire gaacshe baa la yidhi iyo habboon yaxyo ciise iyo faadumo khaalid mire hooyo maryan axmed ibraahim iyo aabo kediye gaacshe iyo waxaa sidoo kale la yidhi abaayo faadumo kediye iyo dhammaan reer gaacshe ismaaciil nadiif maxamed aadan iyo barkhad ciise nuux iyo ugu dambayntii sahre macalin jaamac dhammaantood waxay kala joogaan daafaha caalamka oo dhan baa la yidhi waxaanay hambaliyo iyo bogaado halkan uga dirayaan arooska iyo aroosadda baa la yidhi boqorka iyo boqoradda waa tahay waa mustafa mire faarax aadan wuxuu ku magac dheeryahay majabe iyo sidoo kale marwadiisa baa la yidhi qaaliga ah xaliimo kediye gaacshe arooskoodu ka dhacay miyiga baadiyaha magaalada ufayn ee gobolka bari ducadana waa xaggiina baa la yidhi waa tahay arooskaasi ka dhacay miyiga baadiyaha magaalada afweyn halkaas horta ibraahim waxyaabahan mararka qaar isweydi waxaa ka mid ah miyiga iyo baadiye maxay keliya marka miyiga waa baadiyaha bay- markii laysku soo xooriyo waxay noqonaysaa juqda
waa tahay waxaan ugu duceynaynaa arooskaasi in ilaahay uu ka dhiga midkii barakooba ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin waxaa dhambaal uu nooga yimid hooyo barni cali faarax barre iyo aabe cumar xasan aadan iyo waxay yidhaahdeen duraan cumar xasan iyo cali mursal cumar xasan iyo daahir cumar xasan iyo shariif cumar xasan iyo cali nuur cumar xasan iyo bashiir cumar iyo cabdiqaadir cumar xasan iyo waxay yidhaahdeen nimco cumar xasan dhammaan qoyska reer cumar xasan waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxaana jecel yihiin inay tahniyad u diraan maxamed naasir cumar iyo waxa ay yidhaahdeen bishaaro daahir axmed oo ku aqalgalay magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxaana ay leeyihiin aqalgalkiina allah ka dhigo kii aad u aydaan eebana uda kale si ubad kheyr qaba annaguna aamin ayaan leenaha dhambaalkana waxaa dadka soo dira ugu horeysa ayeeyo xasno geedi xaayow iyo aabe sheekh cabdulcasiis sheekh cabdi iyo eedo maryan sheekh cabdi iyo habaryeer farxiyo sabriye eedo cajabo sheekh cabdi iyo eedo khayro indhoy iyo faadimo sheekh cabdi iyo sidoo kale baa la yidhi dhammaan aboowayaal oo kale ah ibraahim sheekh cabdulcasiis ismaaciil sheekh cabdulcasiis shariif sheekh cabdulcasiis iyo muuse sheekh maxamuud wuxuu ku magac dheer yahay muuse furdug iyo axmed sheekh maxamed waa axmed ciri xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo sidoo kale cabdikariim sheekh maxamuud xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo axmed abukar cali khaliif xaaskiisa iyo caruurtiisa mukhtaar cabdulaahi timacade iyo xaliimo sheekh maxamuud segeeda iyo caruurteeda iyo nuurto sheekh maxamuud iyo caruurteeda iyo ugu dambeyntii baa la yidhi saynab sheekh maxamuud saygeeda iyo caruurteeda iyo caasho sheekh maxamuud saygeeda iyo caruurteeda iyo safiya abuukar cali saygeeda iyo caruurteeda iyo kowthar abuukar cali dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka iyo dibadda waxaanay tahaniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan aabe sheekh cabdulcasiis sheekh cabdi sheekh maxamuud iyo marwadiisa aan ka dhicin baa la yidhi naciimo wehliye oo uu wiil ugu dhashay deegaanka miir taqwo baa la yidhi oo hoos taga degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe taariikhdu markay ahayd siddeed iyo tobankii bishan aanu ku jirno sagaalaad ee sanadkan laba kun siddeed iyo toban ducadana waa xaggiina baa la yidhi magacna soo raaciya marka wiilkan ku dhashay degmada la yidhaahda miir taqwo oo ku taala degmada mahadaay ibrahino caasho magaca waalidkiisa aan u daynina hase yeeshee waxaa leenahay wiilkaas allah ka dhiga kii soo weynaada oo waalidkii waxtara anigana aamin ayaan ibraahim u raacinaya gabagabadii barnaamijka ayaanu soo gaarnay iyo heestii dhegeystayaasha aanu ku dhaafi jirnay ee dabcan sidaan qiyaasayo ah hees xul ah caasho waxaan usoo qabanaynaa dhegeystayaashan hees ka mid a heesihii hore ee waayo waayo iyo maxamed suleymaan tubeec heestaasi ayaana kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha oo ay wadajeeda kugu soo diyaariyeen idina soo jeedinayeen caashi ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandurey waxaana dhammaantiinba idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
mellado ladane adiga lumiye mellado ladane adiga lumiye lumiye lumiye lumiye alamanano alamanano waxiloraya ama inlalay ama elalay ama elalay ama inlalay ama elalay ama ilalay mellado ladane adiga lumiye mellado ladane adiga lumiye lumiye lumiye lumiye alamanano alam anano halaliito hamalaliicay halaliito hamalaliicay melado ladane adiga lumiye melado ladane adiga lumiye lumiye lumiye lumiye alamanano alamanano waxaanu laa simay ama un laab kacay waxaanu laa simay ama un laab kacay ama laab kacay ama laab kacay ama ulaab kacay ama ulaab kacay ama ulaab kacay Melado, ladane, adiga